Wasaaradda Shaqo-gelinta, Arrimaha Bulshada iyo Qoyska ee Maamulka Somalilan ayaa magaalada Burco ka furtay tababar ku saabsan kobcinta xirfadaha shaqo raadinta. Tababarkan ayaa waxaa ka qayb galay dhalinyaro ka socotay dugsiyada sare iyo jaamacadaha Somalilan, waxaana bixi doona tababarka xubno ka mid ah wasaaradda shaqo-gelinta. Isku duwaha Wasaaradda Shaqada, Arrimaha Bulshada iyo Qoyska ee gobolka Togdheer, Cabdulaahi Ciise Heybe ayaa ka warbixiyay muhiimadda tababarkan.
aad baan ugu faraxsannahay ka wasaarad ahaan inaannu soo qaban qaabino tababarada noocana ee ardayda kor loogu qaadayo xirfadahooda shaqo maaha kii koowaad iyo kii labaad iyo kii saddexaad toone wuxuu ahaa tababaro istaba jooga Een, waxaan filayaa arday hore uga qayb qaadatay inaanay saaka meesha fadhiyin marka laga reebo shaqaalaha wasaaradda inta badan ardayda siniyerka ah ee maalintaa jaamacadda sii dhammaynaysa ee suuqa gelaysa ayaannu tababarada noocana siinaa inta badan marka laga reebo qolyaha i c t-ga dhigta waxa kale iyo qolyaha caafimaadka inteena kale dee waxaynu dhiganaa tiiri bay u badan yihiin maantaba marka sheeko lagugu akhriyo dee way iska dhammaanaysa laakiin in lagu tuso habkaa iyo sidaasaa loo shaqaystaa aad bay muhiim u tahay waxaynu rajaynaynaa inagu inaynu imika usoo jeesanno xirfadda knowledge iyo skiilkaba aynu xoogga saarno aad baan dhammaantiin ugu mahad celinayaa madaxda jaamacadahana si gaara baan ugu mahad celinayaa two days bay inoo socon doonaa tababarkaasi macallinkaa idin dhigayaana waa macallin khabiir ah oo aan ku kalsoonahay oo wasaaraddu ilaa hargeysla inooga soo xulay Xubnaha ka qayb galay daafurka tababarkan ayaa si wadajir ah u soo dhoweeyey tababarkan iyo dadaalka ay waddo Wasaaradda Shaqo-gelinta Somalilan.
wasaaradda iyo soo dhawaad cabdullaahi aad ugu mahadsanyihiin fursadan ardayda iyo dhalinyarada ay siiyaan annagana nagu soo casuumaan Ee, employability-gu waxaan aaminsanahay dhalinyarada wuu uga duwan yahay tababaro hore oo ay qaateen employability waxa weeyaan marka laga hadlayo waa bridge isku xidhaya ardaygii soo qalinjabiya amba ardayga sanadkii ugu dambeeyey ku jira iyo shaqada uu socdo Een, wasaaraddu maanta kulankan iyo seshankan ay noo soo qaban qaabisay aad bay ugu mahadsan tahay waa seshan aadaan ugu baahan nahay in dhalinyarta wax lagu celiyaana aad bay u wanaagsan tahay suduba cabdilaahi aad baan ugu mahadnaqayaa Wasaaradda Shaqo-gelinta, Arrimaha Bulshada iyo Qoyska Somalilan ayaa tababaro noocan ah hore ugu qabatay qaar ka mid ah magaalooyinka Somalilan si loo yareeyo shaqo la'aanta ardayda waxbaratay.